haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jiray noola soo codsiin doona ibraahim xasan daandure iyo jaamac buulla jaamac
ku soo dhowaada mar kale barnaamijkeenii xiisaha lahaa
hambalyada iyo heesaha jaamaca dhabaalka ugu horreeya haddii aan qaato waxau naga soo gaaray xuseen xasan iyo cabdulaahi cabdi yuusuf qoslaye iyo cabdixakiin cali gooni iyo cabdisalaan buux nuur cumar jawaase cabdi iyo shamis cabdulaahi meecad iyo waxay yidhahdeen maxamuud axmed cumar iyo axmed ibraahim warsame iyo xasan warsame cabdi iyo cabdifataax cabdulaahi gudaal iyo cabdinuur xaaji iyo maxamed mawliid waxa ay yidhahdeen dhammaantood waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabo xuseen cabdulaahi gudaal oo loo yaqaano bay yidhaahdeen weji iyo hooyo maki ibraahim cali oo gabdhay ugu dhalatay qardho waxaana gabadhaasi loo bixiyey faadumo xuseen waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay faadumo soo barbaar noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin aamiin ayaana ku darayaa ibraahim anigana waa tahniyad dhalasho midda aan gacanta ku hayo ugu horreyn salaan bahda v o a ayay yidhaahdeen intaa kadib annagoo kale ah maxamed nuur bitow xaaskiisa iyo carruurtiisa xaaji buule bitow xaaskiisa iyo carruurtiisa ayaan xaaji buule bitow iyo carruurteeda faadumo nuur bitow iyo carruurteeda rofesor maxamed mukhtaar xaaji ubax hooyo xaawo aadan nuurto macalin xasan iyo carruurteeda cabdiqaadir xaaji cabdulle shukri aadan bitow xuseen aadan bitow shariifo bitow cabdi iyo carruurteeda sucaado nuur bitow samsam nuur bitow mubaarak nuur bitow gacal nuur bitow maxamed axmed aadan shamse axmed yuusuf cabdiraxmaan maxamed macalin xasan muuse maxamed samweyne nuunow aamine maxamed cali iyo carruurteeda dhammaantood oo kala jooga austreeliya kenya kuweyt iyo soomaaliya waxay tahniyad dhalashaha u dirayaan aabba nuur bitow cabdi iyo hooye khadiijo cabdulaahi cabdulle oo gabar ugu dhalatay gobolka baay daandureyow gaar ahaan waxay yidhaahdeen degmada diinsoor waxaan leenahay jaamacow gabadhaas allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda heesta ugu horreysa ee aan dhegaystayaashana galabta u soo qabanaynana waa dhakhtar bay isu keen qoray iyo codkii macaanaa maxamed cali burci
hadduu dhuwato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay misiguu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukendigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukendigay dakhtar bay suken qoray aadna weheli madhaadaan dakhtar bay suken qoray aadna weheli madhaadaanid aadna weheli madhaadaanid dakhtar bay suken qoray aadna weheli madhaadaanid dakhtar bay suken qoray aadna weheli madhaadaanid aadna weheli madhaadaanid
waa tahay dhakhtar baysukeen qoray iyo codkii maxamed cali burci haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray xuseen maxamed guuleed iyo liibaan maxamed shirwac iyo xasan maxamed absuge iyo saxardiid xaashi ardaale iyo kamas faarax iyo maxamuud warsame iyo mawliid maxamed samatar maxamed axmed bulaale iyo maxamed cawil axmed iyo sayid cusmaan sheekh ibraahim shirwac cabdisamad iyo maxamed saalax iyo cabdulaahi maxamed xuseen iyo faarax sheekh axmed iyo maxamed suleybaan iyo dayib maxamed caydiid waxaanay jecelyihiin dadkaasi inay hambali gaarsiiyaan xasan fanax bile iyo waxay yidhaahdeen caaisha cabdiraxmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay gaalkacyo waxayna leeyihiinna meherkiina allah ka dhigo mid idin horseeda guur kheyrqaba aamin ayaan anaguna leenahay aamiin aamiin aamiin waa dhalasho kale ibraahim xasan daandurey waxaa dirayo xuseen xasan xuseen oo loo yaqaan xusni faashan cabdulaahi cabdi yuusuf qoslaaye cabdi xakiin cali gooni cabdisalaam buux nuur cumar jawaase cabdi shamis cabdulaahi meecaad maxamed axmed cumar axmed ibraahim warsame xasan warsame cabdi cabdifataax cabdulaahi gudal iyo cabdi nuur xaaji iyo maxamed mawliid oo loo yaqaan soo dareeri dhammaan asxaabtaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahnid dhammaan asxaabtaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo hawada u marinayaan aabba xuseen cabdulaahi gudal dhammaan dadkaas dhammaan asxaabtaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan aabba xuseen cabdulaahi gudal oo loo yaqaan weji iyo hooyo maka ibraahim cali oo gabar ugu dhalatay magaalada qardho waxaana loo bixiyey gabadhaas faadimo xuseen ibraahimow ducadu waa dhankaagaa layidhi noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeed baa anfacda xaggii heesaha haddii aan dib ugu noqonno igu raag xanuunkii waxaa ku luqaynaysaa xamdo yar
waa tahay codka macaan ee xamdeyar iyo iguraag xanuunka haddaan ibraahimow halkaa kaga gudubno waxaan hayaa warqad kale warqadani waxaa soo diray asxaab doonayay inay meher ka hambalyeeyaan waxaa ugu horeeyo hooyo siciide sheekh aadan iyo aabba cabdi cali maxamed iyo farduuse cabdi cali iyo maxamed cabdi cali iyo muxsin cabdi cali yaasir cabdi cali wiilo cabdi cali hodan cabdi cali kaamilo cabdi cali ayuub cabdi cali maxamed cabdi cali falastiin khaliif yuusuf nasrakiin jacfar bashiir hooyo aamine cabdi isaaq iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo dhammaan reer cabdi cali oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad mehera u dirayaan hindiye tufow ibraahin iyo saygeeda caddow maxamed ibraahin oo meherkooda uu ka dhacay degmada berdaale oo ka tirsan gobolka baay ayay yidhaahdeen waxayna leeyihiin allaha ka dhiga kuwii arooskoodu soo degdega oo kala helo wiil iyo caano iyo gabar iyo caano waa tahay dhambaalkan jaamaca wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi cabdu mawliid iyo cabdiraxmaan sheekh xasan iyo maxamed xayi sheekh xasan iyo faadumo zahra sheekh xasan iyo suleekho sheekh xasan iyo eedoohinde sheekh maxamed nuur iyo bashiir sheekh ibraahim iyo cabdinuur sheekh ibraahim iyo maxamed nuur sheekh ibraahim cabdiwahaab sheekh ibraahim iyo maxamed sheekh xabiib sheekh cabdulaahi iyo cabdiqaadir cumar sade iyo xasan macalin cabdi iyo cabdiraxmaan sheekh bashiir iyo axmed maqadin iyo ruqyo deeq waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantoodba ay iyagoo jooga dunida daafaheeda ay taaniyad gaarsiiyaan maxamuud cabdulaahi maxamed daahir iyo marwadiisa ayaan cabdulaahi faarax oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaa leenahay waa tahay ibraahimow haatana hadna dhanka iyo heesaha dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa xasan aadan samatar iyo maalmaha
محفوران دول كينيو من نحان
horo
waa hagaaga codkii xasan aadan samatar iyo heestii maalmaha ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray jaamac macalin maxamed cabdulaahi macalin saciid sheekh cabdi iyo macalin cali maxamed diiriye iyo macalin axmed barre iyo waxay yidhahdeen najmo xasan cabdiqaadir dhammaan waxay jecel yihiin in ay tahniyad u diraan cabdirasaaq jeege iyo najmo xasan cabdiqaadir oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo waxaana ay leeyihiin arooskeenna allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan nolol raaxo badan eebbana uu idinkala siiyo ubad khayr qaba aamin ayaan leenahay waa tahay ibraahimno waxaan gacanta ku hayaa hambalyo aroos oo ay soo kala direen abshir aadan maxamed dalmar maxamed sheekh shaahi maymuuna cali nuur safiya cali maxamed eedde xaliimo yarey shiid kuus aadan gaabow aadan baruure xasan ganey iyo qaar kale oo fara badan oo magacyadooda halkan aan lagu soo koobi karin ayay yidhaahdeen waxayna kala joogaan dadkaasi hambalyadaas diraya dalka iyo dibaddiisaba waxayna hambalyo u dirayaan maryan cali nuur iyo seygeeda cabdiraxmaan okey bay yidhaahdeen oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishan waa maalmo ka hore ducadan daandurayo waxaan leeyahay lamaanaha isguursaday noqda kuwii guurkaas manaafacaad badan ka hela isku waara ubad khayr qabana ilaahay kala siiya jaamaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cabdulaahi maxamed daahir iyo hooyo ugaasyo sheekh maxamuud iyo mukhtaar cabdulaahi iyo cabdiqaadir cabdulaahi cabdirasaaq cabdulaahi axmed weli cabdulaahi maxamed cabdulaahi haashim cabdulaahi cabdulaahi axmed mataan iyo ardo axmed mataan iyo bashiir axmed mataan iyo maxamuud axmed mataan iyo qadar axmed mataan cabdiweli shaafi iyo ruqye ibraahim iyo faadumo cabdulaahi yuusuf iyo yuusuf macalin axmed nuur waxaana ay jecel yihiin iyaga oo dadkaasi kala jooga dunida dacladeeda inay taaniyad dhalasha ay gaarsiiyaan maxamuud cabdulaahi maxamed daahir iyo marwadiisa ayaan cabdulaahi faarax waxa ay yidhaahdeen wiil ugu dhashay riyaad sacuudi arabiya waxayna leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigikiisoo weynaada aamin ayaana naguna leenahay waa tahay tanina waa dhalasho kale ibraahino aabba faarax sabriye guurre iyo xaaskiisa hooyo ruqyo macalin abukar abbaayo farxiyo faarax sabriye iyo seygeeda aboowe cabdiraxmaan faarax sabriye iyo xaaskiisa abbaayo firsan cali axmed iyo saaxiibkeeda hooyo xasne cismaan cigaal eed salaado iyo eed xaliimo sabriye guure adeer cismaan iyo adeer cabdulaahi sabriye guure waxa ay dhambaal u dirayaan mudane maxamed faarax sabriye iyo xaaskiisa hanaan cali axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii lixaad ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka waa sanadkane wiilka oo loo bixiyey cabdixayi maxamed faarax ducadana waa xaggiina layidhi maxaa tiri waxaan leenahay wiilkaasi soo weynow noqo kii waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca xaggii heesaha ayaan dib u jallacaynaa waa tahay heesta aanu idiin haynana dhegaystayaal waa jacaylka miyuu hadlaa iyo hodan badbaado
dambaalkana jaamac wuxuu naga soo gaaray faysal maxamed cabduqaadir maxamed firdowse maxamed abshir maxamed fiican maxamed xuseen maxamed cabdirasaaq maxamed seyne maxamed salaaxudiin maxamed aanise maxamed xamda maxamed raxmo maxamed maxamed ibraahim aamine ibraahim farxiye ibraahim iyo asxaabtaba yidhahdeen liibaan maxamed sharwac nimcaan jaamac iyo maxamed cawil axmed iyo ugaas xasan bashiir cabdirasaaq xuseen caaqil iyo cabdirashiid muuse ardaale iyo cabdirasaaq tiriye jaamac iyo waxay yidhahdeen faarax bashiir iyo xamda muuse iyo falastiin khaliif iyo baxsan barqad iyo xayaad aragsan iyo ilhaan cumar iyo dhammaanba ilmo nuur deer oo kala jooga dunida dacladeeda waxayna taaniyad u dirayaan cali ibraahim xasan iyo raxmed sheekh cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada kismaayo waxaan markan idiin soo qabanaynaa waayahay aan kaa helo iyo codkii axmed mooge liibaan od wacan ka dilda ruux walaalku mooda haddii uu ku heshado od wacan ka diida warankaad ku doorta ugu weecan dooye warankaad ku doorta
halbowluhuma wada dhiigi wadnahana maasiiye wadigii ha noqonine halbowluhuma wada dhiigi wadnahana maasiiye wadigii ha noqonine hadaad adigu wacantahay ani wadhiiraacde hadaad adigu wacantahay ani wadhiiraacde sidoon waalanahaysa laygu isadaaye sidoon waalanahaysa laygu irsadaaye wegaridhilatalyanadiisadiga adiga iwide wegaridhilatalyanadiisadiga adiga iwide werwer laguma waare nafsan kugu waareeje werwer laguma waare nafsan kugu waareeje gamca wada jirkooday wax ku goyn karaane gamca wada jirkooday wax ku goyn karaane midna geed ma waabteen waxa keli ahaane weedha u fiirso midna geed ma waabteen waxa keli ahaane weedha u fiirso arrin aan wadaagne wayahayaankaa heestaasi ayaan ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
jeebahsanida hadalkiyo degelaan tuujinayahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaga doorte khayirka jeebahsanida hadalkiyo degelaan tuujinayahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaga doorte khayirka shidhaxanta celiyo dhawaada iga dhiiga adigoo daldheer jiran halkanka dareema deqawaan ku jecela
dulqaadkiiyo xishood qaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkeygu uuba sharafkuugu dawgalay dabkaygaaga waxaaniyo dulqaadkiiyo xishood qaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkeygu uuba sharafkuugu dawgalay indhaha ha ku tiirsada ee qayaaratidaado adigoo dalbeer jiran halkan ka dareema deqawaan ku dhacay qalbiga ku tiirsada ee qayaaratidaado adigoo daldheer jiran halkan ka dareema